wiilkaygii maajid ahaa hadahaayoo kale wuu imaan jire talooma iskuulkii aan lasoo fasixin sidee wax u jiraan hooyo intii iskuulkaa ku soo suuxee wareeraad reemaaya allah maajid hooyo maxaa ku helay maxaa iskuulka ugu suuxay see wax u jiraan talow maxaa jiro xanuunkaanse muxuu yahay waa yaab war munoy aaraartaada maalmahan way badatay fikirkaaga iyo murugadaadana waa ay kordheen cunugga yar maxaa haleelay oo ku dhacay alla walaalow maxamadow wiilkii maanta iskuulkii uu ku soo suuxay wuuna soo dibdhacay oo hadduu albaabka iga soo galay talow maxaa jiro
cunugaaga maajid aragtidiisa ma wanaagsana maxamed kheyr sheeg waxaan kuu hayaa saddex talo oo cunugaaga korriinkiisa iyo jidhkiisa guud ahaanba isu bedeli karo i dhegayso fadlan nafaqaynta iyo quudinta ilmaha iskoollayda lixda ilaa iyo siddeed jirka ah sii carruurta da'da iskoolka gaartay lix ilaa iyo siddeed sanno jirka ah cunto kala jaadjaad ah taas oo ka kooban cunto kale ah qudaarta cagaaran sida ansalaatada bagalka midhaha furuutiska kala duwan sida cambaha babaayga cuntada daruuriga sida galleyda haruurka oo isku dhan caanaha iyo cuntada borotiinka laga helo sida hilibka iyo kalluunka waxa la mid ah labo ilmuhu marka la siiyo noocyada kala duwan ayuu cunuga korayaa jirkiisa si habboon ayuuna u shaqaynayaan maalin kasta haddii uu reerka awoodo waa inuu siiyaa noocyada cuntada ee shanta si caafimaadka ilmaha uu hagaago dhaqsana uu u koro arrinta kale ee ilmaha marka iskuulka bilaabo waa in la kordhiyaa inta jeer ee ilmaha cuntada la siinaayo xilliga ilmaha aad ayay u ciyaaraan tamar badanna waa u baahan yahay ugu yaraan waa in ilaa iyo shan goor ilmaha cunto cunaa saddexda waqti ee cuntada la cuno iyo laba waqti oo kale oo dhextaal isnaag maalinkii alla maxamed talo wanaagsan ayaad isiisay allaylehe waxaan ka gartay cunugayga maqaarkiisa inuu cunno isku dheelitiran uusan helin fariintan iyo wacyigelintan aadka u wanaagsan talow xaggeen u raadsadaa ruwaayadda waxaa duubay raadiyaha jubbaland waxaana soo diyaariyey hay-adda saan loo soo gaabiyo oo ah skeel ab nutrition oo micnaheedu uu yahay hay-adda kor u qaadidda nafaqada waxaana maalgeliyey barnaamijka cuntada adduunka ee w f b